beeraleyda magaalada jowhar ayaa hadda ku jira tacabkii xilliga dayrta halka kuwo kalena ay weli sugayaan inta ay ka gurayaan biyihii fatahaadaha webiga shabeelle oo weli dhex eegaaga dhul beeraad ballaadhan beeraleydaasi oo ku jira diyaargarowga xilliga cusub ayaa dhowaan waxaa loo qeybiyey abuur isugu jira gelley digir iyo weliba khudaar warbixinta waxaa beled weyne ka soo diray weliyahayaga xuseen xasan dhaqane
ilaa toban iskaashato beeraley oo ka dhisan magaalada jowhar ayaa helay abuurka beeraha oo ay ugu deeqday hay-adda beeraha iyo cuntada ee faw abuurka beeraha ayaa iskaashatooyinka jowhar waxaa gaarsiiyey ganacsato ay soo wakiilatay hay-adda f a o sida uu sheegay madaxa iskaashatada deegaan axmed colow markaan kaga waramo iskaashatooyinka degmadan jowhar waa toban iskaashato tobanka iskaashato iskaashatadaas waxay ka kooban tahay laba boqol iyo sagaal ruux waxaana naga caawiyo dhinacaas abuurka bixiyey hay-adda faw oo iyada laftigeeda taageera ka helayso midooda yurub iyo dowladda sweden abuurkaas waana soo gaariyey wuxuu ka koobnay abuurkaas tir ahaan wuxuu ka koobnay labaatan kiilo oo geley ah iyo toban kiilo digir ah marka dadka bulshada hoo qaatana inta badan wayna ka mahad celiyeen wayna ku diirsadeenoo abuurka amba ha daaho amba waqtigiis ha yimaadeen mar aan loo baahnayn ma jirto waxaa raacsan sideed noocoo khudaara raacsan oo wax yaroo rubacrubac camal suminsubin camal ka samaysan oo noocyo kala duwanoo khudaar ah laakiin walow uu kadib dhacyay waa ogtahay magaaladan jowhar hadda anaga aan joogno oon degmadiisa jowhar aan joogno ogtahay in fatahaad hore ka dhacday fatahaadii waa ogtahay inay martay dhul magaalada galbeedkeeda dhan ku aadan inay martay waa ogtahay dadka beeryadii hore oo dalaga ay ka jirtay ilaa intaasoo bilood biyo ay fadhiyeen waxaa suura gashay dadka kala bar amba qeyb ahaanba amba guud ahaan u badnaawba in beerihiio biyihii qeyb qeyb uga baxayaan iyo abuurkiio gacantooda weli soo garan uu kusoo gaaray marka cid walbana beerteeda saacadday soo baxdo ayay abuurkaas u anfaca dadka waxuu isugu jiraa noocyo badan oo isugu jiraa dad waxaa jira beerahooda iwal waxyaaba horey la daala dhaceen ku abuurteenaa jiro oo qaarkoodba ankay beerahooda ay xilli horeba ay wax yaryar ay ka go-een walow aan sidii la raba aysan u goyin cidda beertada biyihii ku dambeeyana saacaddii la siiyey cid walba wixii usoo baxo abuur waa gelisay waxaa laga yaabaa dad inuu hadda abuurkooda uu shambaal marayo inay ku jiraan qaarna hadda weli abuurka ay ku hayaan saasay u badan tahay beeraley badan oo qaab iskaashato isu abaabulay ayaa waxa ay sheegeen inay u baahnaayeen taageeradan inkastoo qaar beeraleyda ka mid ah uu dhulka ka engegay halka kuwo kalena ay ka faa'iidaysteen oo ay wax ku beerteen sida ay sheegtay anisa xasan maxamuud beertayda laba isbuuc ayay marweysaa waan abuuray beertayda laba hegtar waaye waxaan ku beeray galey digir iyo khudaartana la siiyey noocyadeeda kala duwan khudaartana qeybaan u beeray galeyda iyo digirtana waa isku dhex dhigay beerta waa iga gooda laaka haddii biyaha iiga baxeen maadaama abuurkaas laysiiyena meel fiican ooba iiga soo baxo beertianba ku abuurtay abuurka laysiiyey labaatan koombo oo galey ah iyo toban oo digir ah iyo khudaarta abuurka laysiiyey meel fiican ayuu iiga soo baxay waana u baahnay muddooyinkan badan ee maxaankuraa shabeellada dhexe fatahaadeedu way badneed saddex jeer iyadoo bislaa rabto ee iga go-eysa wallaahi ilaahay xaggiisa horta gacantiisa waa weyn tahay in waxba ka maqna mideeda kale aniga beerteyda waxay ku taalaa magaalada agteeda ee keligan u dhowahay alxamdulilah in biyo aan iska helo aan ku waraabsado waa laga yaabaa mawliid cismaan maxamuud waa qabiir dhanka beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatada ay abaartu geysatay iyo waxyeeladii fatahaadihii ka horreeyey laba xilli roobaad oo lasoo dhaafay beeraleyda ma aysan helin wax roobab ama roobabka aada ayay u hooseeyeen dalagyada inta badan la beero waxay maaratay inta badan ku tiirsan yihiin xareedda ama roobabka maaratay oo ahay roobka da-a ayay ku tiirsan yihiin waraabka waa qeyb ka mid a maarata oo ahay wax
waagaag dhegaystayaal warbixintaasina waxaana la socodsiinayey islamarkaana beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane